safiirka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee wadanka masar ahna wakiilka joogtada ah ee ururka jaamacadda carabta danjire cali cabdi awaare ayaa booqasho ugu tagay safiirka wadanka turkiga u fadhiya dalka jamhuuriyadda carabta masar labada danjire ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal sidoo kale danjire saalix muutli ee wadanka masar ayaa u hambeliyey danjire awaare dhinaca kale danjire awaare ayaa kusoo dhaweeyay xarunta safaaradda soomaaliya ee masar danjiraha boqortooyada sacuudiga u fadhiya jaamacadda carabta danjire cabdilcasiis almadra oo booqasho sharafeed ugu yimid safiirka labada danjire ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal ee nabadgelyada iyo guud ahaanba iskaashiga horumarneed sida dhaqaalaha ammaanka iyo sidoo kale xiriirka xoojintiisa ee labada wadan sidoo kale labada danjire waxay isla soo qaateen arrimaha kor u qaadista wada shaqaynta carbeed taas oo muhiim u ah in safiiradaha ay iska warhayaan si loo horumariyo howlaha shaqo ee arrimaha dibadda